SAATB 1420. Next hour you will hear Radio Wada Jir.
inta walba waahan reediyo wadajir w a t b tumay afar labaatan a m
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kulan wacan oo wanaagsan dhammaan dhegeystayaasha qiimaha iyo qaayaha leh meel kastoo aad naga maqlaysaan iyo qaab kastoo aad noo dhegeysanaysaan halkani waa wadajir redio oo aad nooga barateen maalin kastoo axada saacaddu kolka ay tahay saddexda galabnimo bariga mareykanka inaan ku kulanno mawjadan kun afar boqoliyo labaatan a m magaalada atlanta iyo hareeraheeda sidoo kalena akhyaarta waxa ay si toosa nooga dhegeysan karaan fadhiga aanu ku leenahay gudaha shabakada macluumaadka caalamiga internet-ka oo ah w w w wadajir radio com sidoo kalena barnaamijkeena haatan waxa uu si toosa uga socdaa dafe com ramadaan kariim ayaynu idiin leenahay sida caadada ahaydna barnaamijkeena waxaanu ku furan jirnay wada maanta warkii oo kooban gudoomiyayaasha degmooyinka magaalada muqdisho ayaa maanta tababar looga hadlayo amniga looga furay magaalada muqdisho howlgallo dad lagu soo qabqabtay oo laga sameeyey degmada afgooye kadib kolkii afariyo labaatankii sac lasoo dhaafay magaaladaasi lagu dilay siyaabo kala gedisan loogu dilay ilaa afar askari oo ka tirsan ciidamada dowladda dagaallo khasaare geystay oo ka dhacay gobolka galgaduud mid kaleoo ka dhacay gobolka gedo sidoo kale diyaarado lagu weeraray deegaana ka tirsan gobolkaasi gedo waxaan sidoo kale faahfaahin idinkaga haynaa wararkii ku saabsanaa dagaalo la sheegay in ciidamada somalilan iyo kuwa khaatumo ay ku dhex mareen gobolka sool aynu ku horeyna sida uu kusoo waramayo waryaheena magaalada muqdisho maxamed kaafi waxaa maanta tababaro loo furay gudoomiyayaasha degmooyinka magaalada muqdisho wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka soomaaliya cabdulaahi goodax barre ayaa maanta waxa uu tababar u furay gudoomiyaasha toban iyo toddobada degmo ee gobolka banaadir tababarkaasi oo lagu baranayo maamul wanaagga iyo horumarinta arrimaha bulshada wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha soomaaliya cabdulaahi goodax barre ayaa waxa uu kula dardaarmay gudoomiyaasha degmooyinka in looga baahan yahay inay si wanaagsan kaga faa'iidaystaan tababarkan waxaa idinku hambalyaynayaa dhammaantiin gudoomiyaasha degmada inaad leedihiin mas-uuliyiin runtii dareen leh aqoonna leh aaminsanna in laysku tashnaa laysku tashto gudoomiyaha aada buu u mahadsan yahay inuu shir iyo seminaar oo kuwa waxbaraayo iyo kuwa wax la baraayo gebi ahaan soomaali yihiin carada lagu baraayana caro soomaaliyeed oo gobolkii muxuu ahaa banaadir dhexdiisa ay tahay runtii aada ayuu ugu maxadsan yahay waana mataqaanaa ku ammaanaya waana ku dhiirigelinaya in intaas iyo iyo kuwo badan oo kalaba ay suuro gasho gudoomiyaha gobolka banaadir jenaraal mugaab oo asna ka hadlay furitaanka tababarkan ayaa waxa uu wasiirka kaga mahad celiyey qaabka wanaagsan ee wasiirka uu kaga ogolaaday in gudoomiyaasha degmooyinka gobolka laga dhiga rag dhalinyaro ah oo laga filayo inay isbeddel ay soo kordhiyaan dhanka kale askarta dowladda federaalka soomaaliya ayaa howlgallo waxay ka sameeyeen qeybo ka tirsan degmada afgooye ee howlgalladan ayaa waxay yihiin kuwa loogu talagalay in ammaanka lagu sugo wariye axmed abuukar qaasim oo jooga afgooye ayaa soo sheegaya in la arkayay dad dhallinyaro ah oo howlgallada lagu qabtay iyadoo dadkaasi saldhigga degmada loo taxaabay degmada afgooy waxaa ka dhacay dilal qorsheysan oo qaarkood loo geystay askarta dowladda iyo weliba weeraro lagu qaaday mas-uuliyiinta dowladda waxaana haatan saraakiisha degmadaasi ay sheegayaan in howlgalladan ay kaga golleeyihiin inay kaga hortagaan weerarada al-shabaab ay maleegayaan inay ka geystaan degmada afgooye maxamed kaafi sheekh abuukareedi wadajir muqdisho aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay maxamed kaafi warbixintaas uu nooga soo diray magaalada muqdisho weli wararkii waxaynu ku jirnaa degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose oo maalmihii lasoo dhaafay qalalaansa dhanka amniga magaalada ka taagnaa waatan biliiska dowladda soomaaliya ayaa habeennimadii xalay waxa ay kooxo hubaysan ku toogteen bartamaha suuqa ugu weyn degmada afgooye ee hiliwaaney waxaa la tilmaamay in kooxaha hafalka geystay ay gaarayeen ilaa iyo saddex qofood oo dhallinyara kuwaasoo ku hubaysnaa bisoolado rasaas lala dhacay askariga oo xilligaa marayay bartamaha suuqa degmada afgooye ragga dilka geystay ayaa goobta ka baxsaday iyadoo ciidamada baliiska dowladda soomaaliyana ay halkaa gaareen baaritaanna ay ka sameeyeen suuqa degmada afgooye iyo nawaaxigeeda dhinaca kale laba qarax oo aada u xoogan ayaa xalay laga maqlay galbeedka degmada afgooye gaar ahaan deegaanka lagu magacaabo mukayga halkaas oo ay fariisimo ku leeyihiin ciidamo ka tirsan militariga dowladda waxaa la sheegay in hal askari uu ku geeriyooday midkaan uu ku dhawaacmay labadaasi qarax oo ahaa bambaanooyinka nooca gacanta laga tuuro laguna weeraray fariisimo ciidamada militarigu ay ku lahaayeen deegaanka mukayga saraakiisha ammaanka iyo maamulka degmada afgooye oo aan qadka telefoonka kula xiriiray ayaa ka gaabsaday in wax faahfaahin ay ka bixiyaan weeraradii xalay ka dhacay degmada afgooye labiyo toddobaatankii saacee lasoo dhaafay degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose ayaa ammaankeeda u muuqanayay mid faraha kasii baxaya iyadoo afar dil oo qorshaysan oo askar ka tirsan dowladda loo geystay ay ka dhaceen iyo laba qarax oo xalay lagu weeraray ciidamo dowladda ka tirsan oo fariiso kula deegaanka mukayga duleedka degmada afgooye siciid ra-iis cali shabeellaha hoose saciid aad buu u mahadsan yahay arrimahaasina waxay ahaayeen xaaladihii ugu dambeeyey ee degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose oo maalmihii lasoo dhaafay ammaan darro soo wajahday wararka ka imaanaya gobolka galgaduud ayaa iyaguna waxa ay sheegayaan in halkaasi ay ka dhaceen dagaallo beela ah dagaaladaasi oo salka ku haya lahaansho sida la sheegayo ceelal biyaha inta la ogyahay laba ruux ayaa ku geeriyootay saddex ruux oo kalena way ku dhaawacmeen dagaal ka dhacay deegaanka lagu magacaabo dhabandhulkuhays oo hoostaga magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud deegaankan oo dhinaca koonfureed ka xiga magaalada dhuusamareeb ayaa waxaa dagaalka ka dhacay oo salka ku haya aanooyin qabiil iyo weliba iskaqabsi u dhexeeya maleeshiyaad beeleedyo halkaasi wada dega haatan waxaa socda dadaalo lagu doonayo in la xaliyo dagaalka u dhexeeya labada maleeshiya beeleed ee wadadega deegaankan wararka ayaa sheegaya mas-uuliyiin ka tirsan maamulka magaalada dhuusamareeb oo ugu horeeya guddoomiyaha magaaladaasi cabdiraxmaan geeda qorow in ay gaareen deegaanka ayna haatan kulamo la leeyihiin labada dhinac ee halkaasi ku dagaalamay waxgaradkooda dagaalada u dhexeeya maleeshiyaad beeleedyada ee la xiriira aanooyinka qabiil iyo isqabqabsiga dhuldaaqsimeedyada iyo ceelbiyoodyada ayaa kusoo lalaabta deegaano ka tirsan gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya iyadoo dagaalo noocan oo kale ah ay dhowaan ka dhaceen degmada balambal iyo weliba degmada caabudwaq oo ka tirsan isla gobolkaasi galgaduud ee bartamaha soomaaliya dhanka kale wararka naga soo gaaraya magaalada laascaanood ee gobolka sool ayaa waxa ay sheegayaan in dagaal u dhexeeya ciidamada somalilan iyo kuwa khaatuma oo ka dhacay deegaanka lagu magacaabo xero daanyeerta dagaalkaasi oo ka dambeeyay kadib markii ciidamo ka tirsan kuwa khaatumo ay jidka u galeen ciidamada maamulka somalilan oo kusii jeeday deegaanka lagu magacaabo saax dheere wararka ay helayso warbaahinta wadajir ayaa sheegaya dagaalkan inuu geysta khasaaro soo kala gaaray dhinacyada halkaasi ku dagaalamay iyadoo si rasmi ah aanan loo ogeyn intoo la ogyahay khasaaraha labada dhinac ee khaatumo iyo somalilan ayaa ka gaabsaday inay wax faahfaahinaha ka bixiyaan dagaalka ka dhacay deegaanka lagu magacaabo xero daanyeerta ciidamada somalilan ayaa dhowaan waxay tageen deegaano dhowra oo ka tirsan gobolka sool iyagoo la wareegay deegaanada qaar oo horey uu joogeen ciidamada maamulka kaatumo deegaano ka tirsan gobollada sool iyo sanaag ayaa waxaa ka taagan xiisado colaadeed oo u dhexeeya somalilan iyo maamulka kaatumo iyadoo puntland ay sheeganayso lahaanshaha deegaanadaasi maxamed kaafi sheekh abukar radio wadajir muqdisho aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay mar kale kaafi sida uu kusoo waramayo waryaheena koonfur galbeed axmed cumar saalixi waxaa diyaarado lagu duqeeyey deegaano ka tirsan gobolka gedo warar dheeraad ayaa ka soo baxaya khasaarihii ka dhashay duqeymo diyaaradaha dagaalka ee dowladda kenya ka geysteen deegaano ka tirsan gobolka gedo iyadoo duqeymahaasn ay waxyeello ka soo gaartay qoysas xoolodhaqataha oo deganaa deegaanada la duqeeyey waxaa lagu soo warramaya in shalay gelinkii dambe duqaynta ay ku bilaabatay deegaanada alwiile iyo warta dhadhaable oo u dhexaysa deegaanka ceelcadde iyo ceelwaq ee gobolka gedo inta la xaqiijiyey afar ruux oo ay ku jiraan carruur ayay waxyeelo ka soo gaar duqaymahaasi halka tiro xoolahana la sheegayo in ay ku dhaceen gantaale ay tuuraysay diyaaradaha guddoomiyaha deegaanka daabley oo ka tirsan degmada garbaari ee gobolka gedo sheekh maxamed deerow ayaa warbaahinta wadajir u xaqiijiyey duqaynta qaar ka mida deegaana hoostiga gobolka gedo ay u geysteen diyaaradaha dagaalka ee dowladda kenya
shalay kowdii duhurnimo ayaa waxay garaac ka bilaabeen warta erilo la dhaable aagaasay garaac ka bilaabeen xoolana way ku dhinteen ilaa aal hadda tiro ku dhowni waa lalayo meel alla meel ufardid waa lalayo caruuraha uu shiri gaari horyaashay jirina way jiraan iyo war naga soo gaaray waa intaa qayb faa waxaa loo malinaa qoladii sakadaya aad looga malaynayo inay meeshaas ku jireen waana aagaasna waa ku jireen waaba lagu soo maray waana joogeen haweenkaasi marka iyo darajo laba habeynayeen laba xabaa duhurnimo geystay ilaa aad balaaran bay ahayd ilaa iyo ayagan soddon dooda ilaa hal saac ku dhow aagaas ku wareeganayo ma duqeynayeen waa fir fir baagaari waana royin hadda laakiin waxaa hadda isbitaal oo xarimaahay xoolo horta ilaa kontomil waa ku dhimatay ilaa boqol neefna waa lalaay hadda ilaa waqtiga meel alla meel u firdeen meel ku sugayn midna waa lalaay xaaladda ayaa saaka degan waxaana la sheegayaa in deegaanada la weeraray ay soo gaareen xarakada al-shabaab dagaalyahana ka tirsan islamarkaana ay isku gaadaameen sida dadka deegaanku ay sheegayaan ma jiro wax hadal ah oo ka soo baxay saraakiisha xarakada al-shabaab oo ku aadan weeraro duqaymo ahaa oo lala damacsanaa oo ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka gedo axmed cumar saalixi idaacadda wadajir baardheere aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay axmed waxaana sidoo kale axmed u warbixin kale uu kusoo diro uu ku sheegayaa in tuulooyin hoostaga gobolkaasi gedo maanta dagaalla ay ka jireen waa kan mar kale axmed wararka naga soo gaaraya degmada garbaari ee gobolka gedo gaar ahaan tuulooyin hoostaga degmadaasi ayaa sheegay in maanta halkaasi uu dagaal xoogan uu ku dhex mara ciidamo ka tirsan kuwa dowladda soomaaliya oo ka habayaan kuwa ehlu sunna oo isku dhinaca iyo weliba xarakada al-shabaab dagaalkan ayaa waxa uu ka dambeeyey sida wararku ay sheegayaan kadib markii ciidamada dowladda federaalk soomaaliya kuwa ehlu sunna oo ay gaashaan ka helayaan kuwa etoobiyaanka ee ku sugan magaalada garbaari howla galla ay ammaan ku xaqiijinayaan kaasi oo laga sameeyey tuulooyin hoostaga degmada garbaari sarkaal ka tirsan ururka ehlu sunna oo lagu magacaabay sheekh maxamed xuseen alqaadi ayaa warbaahinta u sheegay in dagaalkani ay kula wareegeen tuulooyin hoostaga degmada garbaari oo qaarkood ay ku sugnaayeen dagaalyahano ka tirsan xarakada al-shabaab goobaha dagaaladu ay ka dhaceen ayaa waxa uu sheegay inay ka mid tahay tuulooyinka reys qode buraa tuulo barwaaqo iyo tuulooyin kale oo hoostaga degmada garbaari deegaanka reys qode ayuu sheegay sheekh maxamed xuseen alqaadi inay ku dileen afar ka mid a dagaalamayaasha al-shabaab ayna la wareegeen guud ahaan gacankuhaynta deegaankaasi oo shabaab ay horey u maamuli jireen inkastoo warar soo baxay ay sheegayaan in dagaalkaasi ay ku dhinteen ilaa saddex shacab ah oo ay ku jirto haweenay uur leh oo degneed tuulada reys qodee sheekh xuseen ayaa waxa uu sheegay in hadda xaaladda ay degan tahay islamarkaana deegaanada ay ku dagaalameen ee iminka ay ku sugeen ciidamada dowladda federaalk soomaaliya oo ay kaabayaan kuwa dowladda etoobiya ma jirto ilaa ka madax bannaan saraakiisha ehlushanna oo xaqiijinay sheegashada ku aadan inay dileen rag al-shabaab ka tirsan ayna la wareegeen deegaano ka tirsan gobolka gedo axmed cumar saalixi idaacadda wadajir baardheere aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay mar kale axmed sidoo kale ayaa axmed waxa uu kusoo waramayaa xaalad ka jirta dadka barakacyaasha ee ku nool degmada ceelwaaq ee gobolka gedo waa kan mar kale axmed iyo warbixintiisaas xaalada guud barakacyaasha daad iga wareysatay waa waa ku sugan ceelwaaqa barakacyaaalka oo macnaha maaragtay meelo badan ka imaadeen oo waqtixaada kaana macnaha maaragtay ku tabaalaysan oo macnaha maaragtay magaalada aqaarkeeda macnaha ku sugan intii oo macnaha ma ama kismaayo ama baydhabo ama maaragtay baar dheere jiro dhexdeeda macnaha dad oo ka soo baxay ilaa iyo ifo iyo dhebaar ee maaragtay hasaabdoorow etoobiya macnaha kuwa ka soo noqdanka hoosi ah oo kaararka wada wataan ee meeshan kusoo noqday ilaa hadda macnaha hayadno imaato macnaha oo baahadaas ka soo jibaartay ma laha kuwa macnaha kormeer kormeer iyo waxkaasa noo imaa waaba jiraan ilaa waqti xaadirkan wax nanoo qabtay ama wax qabashaan aragnay ma laha dadkii waxaad moodaa sidii hore macnaha waa kasii daran yihiin tabardarro kuwii oo maaragtay oo tabarta lahaa oo duufinka aadaan jeeda iyo qoryo iyo waxaas macnaha macnaha haabada ku noolaa hataa waaba aadayaan duurkii kuwii magaalada maaragtay ka qaraaban jiray oo xaafadaanta ku wareeya macnaha marooyinka dhab oo maaragtay raashinka dadku kari ma ahan bada hata macnaha carruurta usoo qaado sameyn sameyn jiray wadankiina waxaaba ku hasistay ma bahal abaar ah oo laba kun iyo toban iyo kuwki macnaha lamid ah wax isdhaamaaba jiraan ama kuwa deegaan deegaan ha noqdeen dharakacyaasha ha noqdeen dadka dhan waa wadasami yihiin marka dhibkaasaas u balaaranba macnaha yaa hadda ku sumaceel war ma garat waa tahay markaa mukhtaar waxaad ka mid tahay guddiga dadka barakacyaasha ee ceelwaaq waa imisa tirada guud ee dadka barakacyaasha ee xilligan ku sugan xeryaha ku yaala ceelwaaq waana imisa xeryaha ku yaala ceelwaaq tiradooda guud ahaan
haddaan kuu sheego ilaa iyo lix hare weeye lix kaam weeye hare qoryooley shama kandusaar waa tuwandan tutul waa badan yihiin hoosas markaan kuusoo kooban ilaa laba kun iyo toddoba boqol iyo maaragtay waxla jiraan weeye khaasatan haddaan ka hadlo macnaha maaragtay bantuwan iyo bantutu waqti xaadirkan waxaa ku sugan laba lix boqol soddon iyo toddoba ku sugan laba gabar ha dhimaatayna macnaha waxaa la imaatay ilaa toddoba qof maalin kasta macnaha kordhinayda macnaha wax naaqisa ma laha marka waaba dad oo tabaalaysan in wax loo qabto macnaha u baahan ee halkan ku sugan dadkan oo kala ahaa beeraley ganacsi iyo maaragtay hoolaley hooladii waa ka dhamaadeen beerihii waa ka soteen ganacsi ma haystaan waa dad aad u tabaalaysan meeshan iskugu imaado maaragtay oo kuoo ku wada kulmay marka alxamdulilah degmadii waxaana siisay meel deegaan oho maaragtay oo oo aan barakaci macnaha meel kasta ka imaado ku wada gado intaasa noo qabatay macnaha maamulkii wixii kale waa laga rabay macnaha wax oo baahida indhaha kasoo jibaa ma laha
waata markaa dadkan barakacyaasha ee tiradooda korka u dhaafaysa ilaa lixda boqol oo qoys ee ku sugan labada kaam dhibaatada ugu daran waqti xaadirkan ay ka cabanayaan maxaad inoo sheegi kartaa
ha dhibka hayadan kuu sheego lamber koo ma haystaan macnaha wax guri la yiraahdo ma haystaan maacu ma haystaan ma haystaan raashin ma haystaan dayihiiya ku dabayar aastaad ma haystaan waxbarasho ma haystaan marka dad maanta macnaha meeshaana haystaa macnaha la dhihi karo ma laha meel kasta bani aadamka macnaha ka oomana macnaha waa waa ka ooman yihiin ilaa haddana macnaha hay-adda oo kasoo jibaarta baahadooda macnaha ma hayno ma garati
waa gartay marka ugu dambeyn maxaad baaq u jeedinaysaa haddii aad ka mid tahay guddiga dadka barakacyaasha ee ku sugan duleedka degmada ceelwaaq
a waxaan baaq u jeedaynaa in macnaha si deg deg ah macnaha maaragtay loola soo jibaa baahadooda ama aragti ahaan heedaha samafalka waxaan ka codsanaynaa dadkan oo meeshan ku tabaalaysan oo ku baaba-san oo waxba haysanin oo maanta macnaha soonsoonkan hataa cid macnaha maaragtay afur haysanin oo macnaha dhibtooda waa iska garan kartaa markii aan aragnay dadka aada tabaalaysan guri guryaasha ka bixi waayey tuugsiaan u sameynay magaaladaan u dhexmarnay waxaan isku daynay kuwa u daranay macnaha maaragtay qaab oo afur ah oo shamabadaan inaan u sameyno yaan isku dayna tabartayna intaas waa dhaafi waysay tugsigeena halkaas waa dhaafi waayay hadal maantama jiraa liiro marka walaalaheena dibada jiro sidii jaaliidaha waxaan ka haysanaynaa in macnaa si deg dega loo soo gaaraan kuwa kismaayo ha aadeen oo bay ha ahaato guda gida ha aadeen in macnaha maaragtay naftagoodii maaragtay dad madhan deegaan baa dhasha liiri waa dad oo macnaha deegaankooda ah walaalahooda ah oo isku diina isku dalta weeye oo halkan ku tabaalaysan haddii ay ka war ka warqabaana macnaha naftagoodii oo dadkan tabaalaysan xilli soonka lagu jiro macnaha wax kala dii looda macnaha furtii loogu heli lahaa waxaan ka codsanaya jaaliyaha marka naftagoodii in macnaha gargaar oo nala soo gaaran taasaan ka codsanaynaa
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay warbixintaas waxaa magaalada baardheere ka soo diray waryaheena axmed cumar saalixi ayada ayaynu kusoo gebagabayneynaa warkeenii maanta ha yeeshee sida aad toddobaadkii horeba aada la socoteen bilowgii bishan ramadaanka waxa ay la kowsatay hanjabaado ka soo yeeray xarakada shabaab taasi oo ay ku sheegayeen in ay ku dardargelin doonaan dagaalka ay kula jiraan dowladda soomaaliya sida ay hadalka u dhigayaan dowladda ayaa taa beddelkeedana waxa ay ku jawaabtay dhankeeda in guud ahaan ay la dagaalami doonto xarakada shabaab inta lagu guda jiro bisha ramadaan ayadoo weliba sidoo kalena ay u samaysay ciidan u gaar ah isla mar ahaantana halheeska ka dhigatay nabad ku afura haddaba halhayskaasi nabad ku afura ayaa reer muqdisho waxa uu ku noqday halhays ka gedisan sidii ay filayeen ayadoo magaalada muqdisho tan iyo bishan shacbaan oo maanta shan iyo toban ah lagu dilay tiradada oo ay ku jiraan xildhibaano mas-uuliyiin dowladda dad shacab ah haween iyo weliba weeraro lagu qaaday xarumo ay dowladdu leedahay haddaba tan iyo toddobaadkii hore maxaa ka soo kordhay amni darada magaalada muqdisho waa kan waryaheena maxamed kaafi iyadoo lagu guda jiro bisha barakeysan ee ramadaan lana gudagalay tobankii dhexe oo dadku ay ka faa'iidaysanayaan cibaadada bishan ayaa aad iyo aad ayaynu oga xunnahay warbixintaasi oo halkii aynu ka filaynay kasoo bixin balse waxaan idiin ballanqaadaynaa in si toosa warbixintaas aada u dhegaysan doontaan wakhtigan haatan la joogo haddii allaha awoodda leh uu idmo halkaa weli nagala socotaan waa wadajir radio oo si toosa nooga dhegaysanaysaan muujadan kun afar boqol iyo labaatan a m magaaladan atlanta iyo hareeraheeda waatan mar kale warbixintii maxamed kaafi amniga muqdisho bisha barakeysan ee ramadaan lana gudagalay tobankii dhexe oo dadku ay ka faa'iidaysanayaan cibaadada bishan ayaa haddana waxaa socda dilalo qorshaysan iyo weliba weeraro ay al-shabaab ay ka geysanayaan caasimada iyo weliba qaar ka mid ah gobolada ku yaala koonfurta iyo bartamaha soomaaliya toddobaadkan waxaa la dilay ku dhowaad toban ruux oo isugu jiray saraakiil ka tirsan dowladda ciidamo iyo weliba dad kale oo shacab ah oo aan la garanaynin sababta loo bartilmaamaysaday dilalka qorsheysan ee laga geysanayo magaalada muqdisho ayaa haatan waxaa u moodaa inay kusoo biireen beegsiga haweenka waxaana toddobaadka gudihiisa la dilay ilaa iyo saddex haween ah haweenkan oo siyaabo kala duwan loo dilay ayaa waxaa la sheegayaa mid ka mida in la arkay iyadoo si xun loo jarjaray qaybo ka mida jirkeeda sidoo kalena xaafadda suuqa xoolaha ayaa waxaa lagu arkay meydka haweenay qoorta laga jaray al-shabaab ayaa sidoo kale waxay weerar xoog leh sideedii bishan ay ku qaadeen xarunta madaxtooyada soomaaliya xilli ay ka maqnaayeen madaxda ugu sarreysa dowladda sida madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha oo afar ku lahaa xarunta xalane weerarkaasina waxaa lagu doonayay in lagu qaarijiyay ra-iisul wasaaraha sida al-shabaabku ay sheegteen weerarka waxaa fuliyey saddex ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab iyadoo uu fududeeyey nin ka shaqaynayay gudaha madaxtooyada ninka weerarka fududeeya oo lagu magacaabo xasan muxudiin bastoladweyne ayaa wuxuu ka shaqaynayay mid ka mid a shirkadaha isgaarsiinta xarunteeda ku taalla gudaha madaxtooyada waxaana sidoo kale ninkan aabihiis oo ahaa mu-adinka masaajidka ku yaala gudaha madaxtooyada soomaaliya waxaana ninkan gacanta ku dhigay askarta dowladda iyadoo haatan ay baaritaano ku socdaan mar hay-adda nabadsugidda ay saxaafadda usoo bandhigtay ayaa ninkaa waxa uu yidhi madaxtooyada wax ka dhacay muxuu ahaa dagaal ka dhacay meeshaas darteeda laga soo qabtay
dagaalkaas siduu dhacay iyo lugta aad ku lahayd adiga bal sheekadaas nooga sheekay ani gaari un baa weli
gaariga noocuu ahaa no aniga waxaa waa rag la socda maysan jirin laakiin ragga waxaa waa rag aniga lagu soo diro oo si handada lagu soo saaray ahayd raggana meesha geeya unaa lagu dhahay meeshii markaa geena ayagaa meesha nimankaan ayagaa dantooda qabsanaya isaga soo tag haddii geenaa kasoo tegi waa meel siduu dagaalku bilowday
imise nin baad wada marka adig nimanka saddex ahaayeen saddex haye marka saddexdan hore ma taqaana may haye waa uu soo saaray markaas weerarkaasi kadib ayaa dowladda federaalka soomaaliya waxay isbeddel ku samaysay hay-adaha ammaanka iyadoo la ceeriyey agaasimihii nabadsugidda iyo taliyihii ciidanka booliska sidoo kalena waxaa la magacaabay wasiirka amniga qaranka soomaaliya agaasimaha hay-adda nabadsugidda ayaa waxaa loo magacaabay cabdulaahi maxamed cali sambaloolshe oo hore u ahaa safiirka dowladda soomaaliya u fadhiya dalka ingiriiska sambal holshe ayaa horey u soo noqday wasiirka amniga qaranka soomaaliya xilligii uu madaxweynaha ahaa sheekh shariif sheekh axmed isagoo bedelay cumar xaashi aadan oo lagu dilay magaalada beledweyne waxaana markii dambe xilkaasi uu banneeyey isagoo aana ku guulaysan in uu wax badan ka qaabto arrimaha ammaanka waxaana hadda la ogeyn waxa uu ka bedeli doono xilka loo magacaabay ee ah madaxa sirdoonka soomaaliya wasiirka cusub ee wasaaradda amniga qaranka soomaaliya khaliif axmed ereg oo isagoo horey kaga shaqayn jira hay-adda nabadsugidda horeyna ugu magacaabnaa taliyaha nabadsugidda gobolka banaadir ka hor inta uusa xilkaasi ka xayuubin madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa haatan waxa uu sheegay in qorshihiisa uu yahay inuu wax badan ka bedelo arrimaha ammaanka waxaan kaloo u ballan qaadaynaa shacabka soomaaliyeed meel walba ay joogo inaan amnigooda cid kasta oo ayna tusaan ama cid walba oo ay riboorka keen oo dembiilaa oo aan qabanaan aan sharciga horgeyno kuna sidno xuduudda uu leeyahay si loogu qaado oo aysan dadweynuhu waxa ay qabaan dareenkooda uu ka baxo oo aan la lahayn qofkan maantaad sheegtay waa la xiray waa la sii daynaya ma dhacayso waa ballan qaadaynaa arrintaas wasaaradda amniga qaranka waxay u taagantay in ay qof kasta oo muwaadin ah oo dalkaa u dhashay ama dalkaa joogo ama dibadda ha jiro iyo qof kasta oo martiya oo dalkaa joogo inay amnigiisa hantidiisa iyo maalka intaasba waxaa laga rabaa xilkaa waa wasaaradda amniga qaran marka insha allah waxaan sugaynaa in anagoo kaashanayna shacabkayda soomaaliyeed dowladayada inaan ku guulaysan doono haddii ilaahay wasiirka gaashaandhigga soomaaliya maxamed sheekh xasan oo asna dhankiisa ka hadlay dilalka qorsheysan iyo falal kasoo horjeeda ammaanka oo ay geysanayaan al-shabaab ayaa waxa uu sheegay in looga hortagi karo in shacabku ay la shaqeeyaan laamaha ammaanka dowladda oo keliya inaan ummadda soomaaliyeed aan u sheego amniga amniga waa la wada leeyahay dadweynaha iskale dowladda mas-uulka ah wax haddii hay-adaha amniga ay dadweynaha aysan gacan buuxda siinin cid wax qaban karta ma jirto waxaan ka rajaynaynaa markaa dhibka jira waa ujeedaan laba dhinaca loo kala baxay dagaalaa lagu jiraa marka shacbigii soomaaliyeed inay dagaalka nala galaan ayaan rajaynaynaa oo nimankan nabaddiidka ah ee meel kasta raba inay sumcaddii soomaaliya ay baabi'iyaan ay nin madax aad taargadgarayaan ay ay ugaarsadaan nin maaragtay askari ahoo taraafik ahoo jid taagan ay dilaan marka runtii sida keliya aan ugu bixi karno waxaa waye inaan isku duubnaano oo aan ogaano in nabaddu ay kulligeena naga wada dhex annaka marka haddii ciidamadii aan aan biyo laga darwadan iyo raashin ay ku afuraan haddaan laga darwadan walba warka ha laga darwado informationka hana la siiyo haddaan ciidamada amniga nahay beegsiga dilalka qorsheysan iyo weerarada oo ay haatan kusoo biireen haweenka ayaa taasi waxay walaac ku abuurtay qaar ka mid ah haweenka soomaaliyeed ee ku nool caasimadda waatan canab xasan oo ah guddoomiye ku-xigeenka ururka haweenka qaranka oo ka hadlaysa dilalka loo geysto haweenka shalay gabadh baa la dilay oo darhaad gabadh baa la dilay maxaa loo dilayaa waa maxay wax u garanayaan wax kale maaha dareenkaa laynagu dilaya aan leenahay waxaa laynagu dilayaa dowladnimada aan gabal dhiciyo waabariya calankeeda ku labisanahay waxaa lanagu dilaya gabal dhiciyo waabariya dowladnimada aan raadinayno wax kaloo inagu dilayaan ma jirto kursi naga dili maayaan oo maba haysano dhaqaale naga dili maayaan oo maba haysano baaciyo mishtar manilo xoola nagu baad naga qaadi maayaan shirkada nooma shaqeeyaan kambani uma shaqeeyaan haweenka soomaaliyeed laakiin waxaa laynagu dilayaa sidee bay dareen u yeesheen oo magaca dowladda iyo soomaalinimada u sheeg sheegayaan intaasay haweenka soomaaliyeed ku dhimanayaan kuwii hore ku dhintayna ay ku dhinteen kuwa hadda la leynayaan ay ku dhimanayaan dowladdu waxay samaysay isbeddel muqdishona waxaa ka socda shirarka looga hadlayo ammaanka iyadoo taliyayaasha nabad sugidda iyo booliska ee gobolka banaadir lagu amray inay si toosa kaga amar qaataan guddoomiyaha gobolka banaadir dhanka kalena waxaa barbar socota hanjabaadda al-shabaab ee ku aadan inay maleegayaan weeraro ka weeraro kasii xoog badan kuwa ay hadda ku qaadeen xarumaha dowladda iyo magaalada muqdisho maxamed kaafi sheekh abukar radio wadajir muqdisho aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay maxamed kaafi warbixintiisaas ayaynu kusoo gebagabaynaynaa barnaamijkeenii maanta inoo soo bilowday saacaddu markay ahayd saddexda galabnimo inta barnaamij kaloo xiise leh axadda soo socota haddii allaha awoodila laga helo aan dib dambe ugu kulmi doono waa anigoo cabdilcasiis siidi mustafa xaaji nuureeni yuusuf sheekh cadow farsamo yaqaanka farsamada inoo hayana waa maxamed siidow mayow